golaha shacabka soomaaliyeed codsi furan oo ku socda koongareyska iyo dowladda maraykanka ujeeddo baaq debcin baqdinta haysa bangiyada la macaamila xawaaladaha soomaalida ugu horayn golaha shacabka oo ah wakiilada shacabka soomaaliyeed waxaanu dowladda koongareyska iyo shacabka maraykanka uga mahad celinaynaa taageerada aan reebashada lahayn ee ay la soo garab taagnaayeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed wakhti dheer gaar ahaan shan iyo labaatankii sano ee soomaaliya ka soo kabanaysay burburkii siyaasadeed iyo dhaqaale ee bilowday dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka oo kaashanaya taageerada dowladda maraykanka dowladaha kale ee beesha caalamka iyo run ahaantii jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku kala firiirsan caalamka waxay halgan ugu jiraan sidii ay uga soo kaban lahaayeen burburkaas dhaqaale iyo siyaasadeed ee laga dhaxlay dagaaladii sokeeye waxayna wajahayaan caqabado ama challenges ay ugu weyn tahay tan ay ku hayaan alqaacido iyo al-shabaab oo ka faa'iidaysanaya baahida iyo shaqola'aanta haysa dhallinyarada soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed haddaba annagoo daba soconna go'aankii bangiga marchans bank of california oo ah kii ugu dambeeyey ee la macaamilayey xawilaadaha soomaaliyeed uu ku gaadhay inuu joojiyo la shaqaynta xawaaladaha soomaalida maalinta jimcaha ee lixda februari isagoo tixgelinaya sharciga office of comptolar of currency o c c haddaba waxaanu dowladda iyo koongareyska maraykanka ka codsanaynaa inay muddo dheerayn extension ku sameeyaan go'aanka bangiga si labada dowladood isla qiimeeyaan qaabka ay u shaqeeyaan xawaaladaha soomaalidu iyo sharciyada dhinaca dirista lacagta ee dowladda iyo bangiyada maraykanka ugu dambayn waxaanu dareenka saaxiibtinimo ee dowladda maraykanka la wadaagaynaa cawaaqib xumada ka dhalan karta ee dhinaca amniga iyo bini'aadamnimada ee ka dhalan karta in la joojiyo xawaaladaha oo ay ku tiirsan yihiin nolosha shacabka soomaaliyeed iyo qoysas badan oo soomaaliyeed haddii la joojiyo lacagtaas oo hadda ku timaada nidaam sharciga soomaaliya waxay ku imaanaysaa ama ku soconaysaa habsuuq madow ah oo ka khatar badan dhinaca amniga xataa ka ay hadda xawaaladuhu ku shaqeeyaan marka waxaan rabaa inaan dowladda maraykanka ka codsanno codsigaa furan u dirno anigoo og in ra-iisul wasaaruhuna maanta uu doonayo inuu diro codsi kaa la mida ayaan doonayaa golaha shacabka oo ah codka shacabka inuu isaguna baaqaa ummadda u diro si aynu ugu danayno shacabka soomaalida walaalaha iyo qoysaska soomaaliyeed noloshooda ku tiirsan tahay xawilaadaha waa mahadsantii madana guddooda